deegaanka ceel huura ee bariga gobolka mudug waxa uu sameynayay sanadihii ugu dambeeyey koboc dhinaca adeegyada bulshada ah waxaana ahaa deegaanka waxyaabaha laga hirgeliyey bilihii ugu dambeeyey ka mid ahaa leerarka cadceedda ku shaqeeya kuwaas oo door muhiima ka qaatay bilicda deegaanka xilliga habeenkii ah inuu ifo sidoo kale goobaha waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga ayaa ka mid a meelaha oo deegaanku kobaca ka sameynayay maamulka deegaanka gaar ahaana guddoomiyaha deegaanka ceel huura oo kaashanaya ururada dhalinyarada ayaa waxa ay deegaanka ka sameeyeen arrimo la xiriira ololo dhinaca horumarka ugu horeyn guddoomiyaha degmada ee qaar ka mid a dhalinyarada ceel huura ayaa ka hadlay horumarka deegaanka ceel huura uu sameeyey runtii hadda oo aan soo istaagnay fagaaraha magaalada waxaan ku jirnay indhaindhayn nabadgelyada magaalada iyo horumarada ka jiro waxaan dhihi karnaa nabadgelyada magaalada waxaa qayb weyn ka qaatay solar lightka magaalada oo runtii ifkiisa annaga hadda nagu arkaysaan sidoo kaleeto amniga keliya kama os qayb qaadan waxu qayb qaatay horumarada dhanka ganacsiga dhanka isdhexgalka bulshada dhanka isku imaatinka marka magaaladu waa magaalo noocana waa magaalo amniga waa magaalo horumaradan aa ujeedaan ay ka socdaan sidaana ma ahaa jirin ceelhuur amnigeedana waxaan dhihi karnaa waxaa kaalinta ugu weyn ka qaadanaya iyo horumarkeeda solar lightka oo dhowaan ama bishii sebtembar sanadkan laga fuliyey magaalada magaalada sanadii u dambeysay waxay sameynaysay horumar markii loo eego dhanka deeta waxbarashada oo waxbarashada xilli hore laga diiwaangeliyay macnaha ay ka jirtay sidoo kaleeto sanadii u dambeeyey magaalada waxaa laga waxyaabihii baahiyaha ugu badnaa ee qabto waxaa kamid ah oo kaleeto solar lightka oo kale inay hesho oo cadceedda ku shaqeeyo dadaal dheer kabacdi way suurto gashay oo waxayna suuro gelisay mataqaanaa habeenkii dhalinyartii inay ku caaweysamaan magaaladii bilicdeeda inay soo saarto waxaa joognaa gobolka mudug khaasatan magaalada xilhuur oo horumarino badan oo xagga arrimaha bulshada xagga solar systemka waxbarashada caafimaadka daryeelka soo kabanayso waxaa ilaahay mahadiisa dhalinyartii iyo aqoon-yahankii iyo maamulkii iyo culimmadii dhammaan inay ku wada raaxaysanayaan magaalada gudaheeda ceelhuur waxay uga duwan tahay magaalooyinka kale waxay isku leedahay xeebtii kalluunkii xoolihii iyo beerihii sistemka solarka waxaan kala kulanay anfac tiro badan ayaan kala kulanay hadda xilligan aan kula hadlayo adiga lix saac ilaa shan saac udhexaysa waa la soo jeedaa magaalada sidii maantii baa loo ganacsanayaa marka maasha allah system solar waa nabco weyn baan kala kulanay oo ilaahay naga siiyey wadankiina hooyo dib ugu soo laabtayaan leenahay wadankiina ayaa maaragtay maalgashi u baahan isagaa haddii laku horanyahay kheyraadka yaallaa wax kasta yaallaa deegaanka ceelhuura ee bariga gobolka mudug ayaa haatan kasoo kabanaya dib u dhac uu muddo deegaan ku jiray taas oo ay qayb ka tahay in ay dowladnimadu ka hana qaaday